asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu subax wanaagsan dadkana dhegaysanaya kusoo dhawaada warka subaxa idaacadda kismaayo codka jubbaland qodobada warka subax kuwooda ugu waaweyn oo aan halkan idinkula wadaagi doonana waxaa ka mid ah madaxweynaha hirshabeelle oo ka hadlay arrimaha isbaarooyinka ee yaalla deegaanada hirshabeelle wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo booqday safaaradda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee dalka hindiya shirka madasha soomaaliya iyo dalalka safka hore oo maalintii labaad galay ciidamada xoogga dalka oo deegaano hor leh kala wareegay kooxaha argagixisada akhbaaraadka dibadda kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah safaaradda shiinaha oo xildhibaanada maraykanka uga digtay kulanka madaxweynaha taiwan
waa kuma warwaageedii maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
hagaagis kusoo noqod wanaagsan dadkana dhegaysanayo waa khamiis taarikhduna waxay ku beegan tahay lixda bisha afraad ee abril sanadka laba kun iyo saddex iyo labaatan qodobadaasi waxay ahaayeen qodobadii warka subax ugu waaweyna haatanna waxaad kusoo dhawaataan dhegaysiga qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe oo shir guddoomiyey kulanka golaha wasiirada ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa sheegay in isbaarooyinka yaalla deegaanada hirshabeelle ay u yaalaan qaar ka mid a ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed shirka golaha wasiirada ayaa looga hadlay arrimaha amniga dardargelinta wejiga labaad ee howlgallada ka dhankahay kooxda al-shabaab oo dhowaan bilaaban doona iyo muhiimadda dardargelinta howlaha hortabinta u leh dowladda madaxweynaha ayaa sheegay in isbaarooyinka yaalla deegaanada hirshabeelle ee lagu dhibayo dadka musaafurka ahi ay u yaalaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee hoostaga wasaaradda gaashaandhigga isaga oo xusay in dhowr jeer si hoose looga hadlay balse aan waxba markaasi laga qabanin madaxweynaha ayaa tilmaamay in hirshabeelle aysan u oolin wax isbaaro qabiilah aysan u oolin balse dadkeenna ay dhac iyo boob ay markaa ku hayaan qaar ka mid a ciidanka xoogga dalka oo aan la wadaagnay taliskooda iyo madaxda dalka wasiirka qorsheynta ayaa golaha dhankiisa waxa uu la wadaagay halka uu marayo barnaamijka xalka waara iyadoo dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka uu golaha ugu waramay qorshaha wasaaradda ee hagaajinta garoomada diyaaradaha iyo howlgelinta taargooyinka gaadiidka wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya faarax sheekh cabdulqaadir oo markaa maanta booqasho ku tegay xarunta safaaradda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee magaalada new delhi ee dalka hindiya ayaa halkaasi waxaa kusoo dhaweeyay danjiraha dowladda soomaaliya mudane axmed cali daahir qoonsuulka ahna ee markaa ku-xigeenka safiirka cabdulfataax cabdulaahi nuur iyo diblomaasiyiin kale wasiirka ayaa ka mahad celiyey soo dhoweynta loo sameeyey isaga oo markaasi booqday dhammaan xafiisyada ay ka kooban tahay safaaradda intaasi kadib danjire axmed cali daahir ayaa warbixin guud ah ka siiyey xaaladaha kala duwan ee soomaalida ku nool dalka hindiya sida uu yahay xiriirka labada dal iyo wada shaqaynta ka dhexaysa hay-adaha kala duwan ee dowladda hindiya waxa ay markaasi ka mid tahay dalalka ugu badan ee markaa dadka soomaaliyeed ay markaa usoo doontaan adeegyada kala duwan sida waxbarashada caafimaadka iyo weliba ganacsiga guud shirka madasha soomaaliya iyo dalalka safka hore oo shalay ka furmay magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa la filayaa in ay markaa ku biiraan saraakiil militari oo ka socota etoobiya jabuuti iyo weliba kenya shirka maanta ayaa waxaa shir guddoominaya wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur jaamac shirkii markaasi hore ayaa diiradda lagu saaray dejinta qorshaha wejiga labaad ee howlgalka kaas oo dhinacyada ay markaa ku gorfeeyeen sida uu noqon doono howlgalka wadajirka ahi oo ay fulin doonaan ciidamada wadamada safka hore sida ay madaxda horeyba markaa ugu heshiiyeen howlgal uu hogaaminayo guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cusmaan ayaa ka bilowday deegaanada dhaca koonfurta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan howlgalka lagu xoreeyay deegaano badan oo ku tirsan webiga shabeelle kuwaas oo ciidanku si nabadgelyo ahay markaa ula wareegeen dadka ku dhaqan deegaanada markaasi laga xoreeyay kooxda argagixisada al-shabaab ayaa soo dhaweeyay howlgallada ciidamada iyaga oo markaasi xusay in ay diyaar u yihiin inay markaasi la shaqeeyaan ciidamada qaranka soomaaliyeed halkaaad warkaasi kala socotaanna waa idaacadda kismaayo codka jubbaland goordhow akhbaraadka dibadda ayaa inoo soo socda balse markan xubinta cayaaraha ee warka subax iyo cabdirasaaq ha inoo soo koobo aad baad u mahadsan tahay fantasig subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka subax ee raadiga kismaayo codka jubbaland aan ku bilaabay dhegeystayaal kulamadii xalay la ciyaariyay horyaalada premier league iyo weliba ee kaabka dalreal aan ku bilaabay premier leaga kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa hal iyo eber kaga badashay kooxda kubadda cagta ee bremford kulanka tirsanaa horyaalka premier leaga iyadoo kooxda kubadda cagta ee manchester united ay soo bandhigtay qaab ciyaareed aada wanaagsan ayaa ugu dambeyntii hal iyo eber kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee bremford newcastle united ayaa shan iyo hal kaga badisay kooxda kubadda cagta ah ee washam united kulan ka tirsanaa horyaalka premier leaga iyadoo labada kooxood ee soo bandhigay qaab ciyaareed aada wanaagsan ayaa ugu dambeyntii kooxda kubadda cagta ee newcastle united waxay shan iyo hal kaga badisay kooxda kubadda cagta ah ee washam united dhanka iyo kaabka dal real haddaan eegno ee samafilna halkii xalay la ciyaaray kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa afaray eber kaga badisay kooxda kubadda cagta ee barcelona kaabkii dal real ee finalka ahaa islamarkaana ay real madrid ay inta badan afka ciida ugu dartay kooxda kubadda cagta ee barcelona dibidin ku celiyo fantasig iyo qabaa warka ka dhiman
cabdirasaaq aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo inoo soo koobaya xubinta cayaaraha ee warka subax markana akhbaraadka dibadda haddii aynu eegno xildhibaanada maraykanka ayaa arbacadii waxay iska diideen digniin ka soo baxday safaaradda shiinaha oo ku aadanayd inaanay markaa la kulmin madaxweynaha tawa- taiwan oo markaasi booqasho weyn ah ku jooga gobolka california xildhibaano ah ka kala tirsan labada xisbi oo gaaraya ilaa iyo toddoba iyo toban mudane oo markaa weheliyo afhayeenka aqalka wakiilada ee maraykanka ayaa kulan gaar ah kula yeeshay madaxweynaha taiwan maktabadda ronald reagan oo ku taala simi valley california warbaahinta maraykanka ayaa markaasi sheegtay in qaar ka mid a xildhibaanada maraykanka ee kulanka ka qaybgalayay inay saacado hore markaasi heleen fariimo email ah oo muujinaya sida shiinaha ugu walacsan yahay la kulankooda afariin qoraal ah oo ay markaasi warbaahinta qaybaheeda kala duwan ee gudaha dalkaasi ka howlgasha heshay ayaa markaas sargaal ka tirsan safaaradda shiinaha oo lagu magacaabo lexian waxaa markaasi lagu sheegay in dhinaca shiinuhu uu markaas si weyna uga soo horjeeda nooc kasta oo isdhexgal ah oo dhex mara maraykanka iyo weliba taiwan sidoo kalena ay kasoo horjeedaan safar kasta oo mas-uuliyiinta taiwan ay ku tagaan maraykanka iyo weliba nooc kasta oo kulanka dhex mara iyaga iyo mas-uuliyiinta maraykanka xildhibaanada maraykanka ayaa markaasi sheegay in aanay wax isbeddel ah ku sameyneyn qorshahooda guddiga joogtada ee xisbiga shuuuciga ah ee shiinaha ayaa markaa warbaahinta u sheegay in tiro ka mid ah xildhibaanada u safray california inay heleen fariimo markaasi safaaradda ahi imailka ayaa lagu sheegay in kulanka dhex maray xildhibaanada iyo weliba madaxweynaha taiwan in uu dhaawacayo siyaasadda shiinaha iyo midka kale wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa markaa ku adkaysanaysa in socdaalka mas-uuliyiinta taiwan in uu yahay safar gaar ah oo rasmi ahayn iyaga oo markaasi sheegay in madaxweyne kasta oo taiwan ahi inuu safar sii gudbid ah oo markaa transit ah ku maraya maraykanka taasina ay markaa noqonayso markii toddobaad ee lugta ay geliso maraykanka warkii subax oo aad kala socoteen idaacadda kismaayo codka jubbaland subaxnimadan waa naga intaa akhyaaray tan iyo kulan dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo